webiga shabeelle ayaa fatahad ka sameeyey qaar ka mid a xaafadaha magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle kadib markii maalmihii u dambeeyey oo koror ku yimid biyaha webiga shabeelle fatahadda uu sameeyey webiga ayaa sababtay cabsi xoogan oo soo wajahday dadka ku nool xaafadda bulushiikh ee magaalada jowhar kadib markii qayba ka mid a xaafadaasi uu karkarada jabsaday webiga kuna fatahay cumar maxamed cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo mareynta musiibooyinka maamulka hirshabelle ayaa ka warbixiyey fatahadda webiga shabeelle oo sameeyey webiga sida la ogyahay hadda biyo tan badan uu keenay meeshaan ad ujeedaan ama aan taagannahay webiga zaa'id ayuu ugu korshubay oo hadda hool ayaa laga wadaayo waxaa ooshaas gacan weynka geysanayo dadka shacabka ee ku dhaqnaay ee boolasheekh iyo joor soomaali iyo muyungaale oo si iskaa wax uqabsi ugu shaqaynayo ayagoo ay horkacayeen dadka guddoonka u ahaay ama guddoomiyaashii xaafadaas iyo tuulooyinkaas shaqa la yaqaanna ayay ka qabteen halkan oo hagar la-aan eh dhinacaas joor soomaali xali waxaa ka baxday ayadana meel kili oo jabsatay a jirto oo isla xali dadweynihii ay xireen oo xoog iyo xiiloba lasugu dayay in lagu xiro kadibna waxay noqotay in saamabahala loo baahdo la keeno isla xali saas darteed xal meeshaas waa la xiri haddana shaqada way socotaay oo shan ilaa xali dadkan way taagan yihiin waxayna u taagan yihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen fatahaadahan uu biyaha wado ama webiga uu keenay si kastaba magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabelle ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee ay saameynta ka soo gaarto fatahadda uu sameeyo webiga shabeelle marka la gaaro xilli roobaadka